munaasabadan oo si weyn loo soo abaabulay ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda iyo saraakiil ciidan waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay taliyaha ciidanka badda soomaaliyeed maday shuqnuur ufurow oo si kooban uga hadlay taariikhda ciidanka badda soomaaliyeed maanta oo taariikhu ay tahay tobankii bishii februari laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa ciidanka badda iyo difaac xeebaha ay u dabaaldegayaan sanad guuridoodii koob iyo kontonaad ee markii la aasaasay aasaaska ma aha macnaheedu ka hor ma jirin maaha way jireen laakiin maalinkaas waa maalinka ay ugu horraysay oo maraakiib dagaal oo dawladda soomaaliya ay leedahay ay ku soo xirtaan dekedaha dalka markaasaa waxaa loo aqoonsaday inay tahay maalintii ciidanka badda munaasabaddooda maanta waxaan leenahay doomo hoogaa dheereeya oo casri ah doomankaas oo ay noogu deeqeen dawladda turkiga taliyaha ciidanka badda ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in ciidamada badda ay xoogga saari doonaan ilaalinta xeebaha soomaaliya waxaana intaasi uu ku daray in bishiiba badda soomaaliya ay maraan shan iyo afartan kun oo markab kuwaasoo ayan jirin wax dhaqaale ah oo ka soo gala dowladda soomaaliya waxaan insha allahu biidnillahi alkariim isku dayaynaa xeebta soomaaliyed inaan kontroolno oo dhinac walba aan ka fiirino oo wixii kusoo gardarroono aan digniin siino wixii digniinta dhigayeeli waayena tallaabadii markaas ku habboon oo sharciyaan adduunku dhigan in lagu qaado ummadda soomaaliyed waxaan u sheegayaa badda soomaaliya saddex jibaabe waxay ka weyn tahay dhulka bishii waxaa marta halkii bil waxaa mara afartan iyo shan kun oo markab baa marta oo socdaal ku marta oo lacagaan kula haan lahayn waxaa waardiyey marka maraakiib ay leeyihiin yurubian oo ayagana u joogaan oo ayna yidhahdeen waxaan u joognaa keliya inaan u n d b w f b raashinka ay keenayso soomaaliya inaan ilaalino iyo amisom wixii loo wado baddaas inaan ilaalino oo aanan buracbadeen dhexda ka qabsanin iyo wixii buracbadeen aan u arrin inaan qabano laakiin aan mandate u haysanin kalluunka la guranayay iyo waxaas inayna ka sheekaynin oo aynan dhinacooda aadin ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte qaalib ayaa qeexay in waxyaabaha ugu weyn ee looga baahan yahay ciidamada badda inay wax ka qabtaan ay tahay kalluumaysiga sharci darrada iyo sunta haraadiga ee inta badan lagu qubo xeebaha soomaaliya maanta waxa ugu daran ee dhibaatada inaga haystaa ugu badan waa maxay waa kalluumaysiga sharci darrada iyo waxa lagu aasay waxa taa ka sii daran iyadana aan laga hadal hadee jeraale waxa weeyaan coral reefska waxaan la yidhaahdo ama shacaabka la guranayo ayaa ayaa ka daran ee laga qaadanayo badaheena laga guranayo inta ay maraakiibtu baabiinaysaa ka daran waxaasoo dhan waxa weye waa ciidanka badda iyo ilaalada xeebuhu waxyaalaha ay u taagan yihiin inay ilaaliyaan bay ka mid tahay saa la ajligeed muhiimadda aad leedihiin taa weeyaan kanu doonaynaa inaan dhisaano waa awoodda weeyaan marka taasaa taasaan idinkala shaqaynaynaa oo diyaaraan u nahay in la ilaaliyo waxa ay ummaddani leedahay oo jiilalka dambe waxay lee waa wixii jiilalka dambe ay lahaayeen markaa jiilalkii dambena aynu uga fikirro sidii loo ilaalin lahaa waxooda hantidooda loo ilaalin lahaa xukuumaddu sida ay yacni mar walbaba waxay u taagan tahay inay kor u qaaddo nolosha shacbiga iyo ciidamada intaba inaan kor u qaadno waa mid muhiima waana taa weetay u taagan tahay waana ku dadaalaynaa wax allaaliya wax kastoon qaban karayna inaan qabanno oo aan idinku kor ugu qaadno tayadiinna iyo maxaana daryeelkiinna sanad guurada kow iyo kontonaad ee ciidanka badda soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo ifbaxayeen inay jiraan maraakiib si sharci darra ah uga kalluumaysata badda soomaaliya kuwaasoo ayan jirin cid la xisaabtanta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho